hay-adda garaadaya weliba magaalada baydhabo ka qowatay munaasabad shaadili kaga doonsiiyay boqol arday oo baratay xirfado shal duwan sida sharqaanka baawarwadowka iyo laansaarka iyo shaqada alminiumka munaasabadda ku qalin jibiyaayeen ardaydan iyo weliba ku qeyb galay wasiire agaasimiyaal maamulka degmada qeybaha shalduwan ee bulshadii mas-uuliyiin kala waana kumidee madaga hay-adda gareed iyo macalimiinta markoor ku hadalya sheegay muddadiiyo tababarka ka jareen ardaydan yoonan hambal iyo boqolkan arday ee barday xirfadaha shaldun ee ganacsi lix bilood yaa ardaydan waliba la ka tababarayay xirfado shalduuga dhowr hab eh qaar dhow oo ku mid ahaayeen ilaansaar qaar dhow oo ku mid ahaayeen aluminium oo dhanka sababkan oo guryaalkan oo qurxibna farsamaayo qaar dhow ku mid ahaayeen sharqaan sharqaan qaabka la tolo iyo qaar dhow ayona ku mid ahaayeen farsamadan oo yaana alwaahaydan iyo carpentrina kasar intaas ahaya oo tababarka intaas ardayda ka tababaraay ardaydan oo miska jarta bilaayo megel lamba qaybtimada isu se ma kafeelay mise welidanba waa la iska biyaasile ka tababarlaha ka tababari ardaydan maalminta tababaraasi wala hayna tuma maalin oo dhowr haruur kala duwan kusushalkooga jeedka lakulahaaya walay haayaheen maadaama aada dhalinyartan tiro badan dagaalada umata ka noolna aqabadoonka badan dadka lakulkuyoyamhay dhinaca oo shaqo abuurka madileer ujeedka lagulaha walahay number one in madii farsamadaas la bad bacdeen magaalada iyo iska biyaan walaa shaqalimadaas la xiriirta magaaladan oo fursadile ka fayl inay ka shaqaysadaan eedan faraxsana intaan geeka ku qeyb gala ardayday oo geeka uniformka jaro qalin jibiyaya intaan arag eedan ka faraxsana aan oo xanuunsana haddana has dhibisaan aan arag arday intan badan wal habaraayo oo qalin jibiyaya eedan ka faraxsana intaan ku qeyb gala
marka juudiya nasalna iska keenjay oo meel raayso mashruuc ku kooy danida seef hamare gareedaha mare yalsiinshe macallimiin laha marsi yalsiinshani marka juhdi dad fara badan oo dowladda koonfur galbeed ka jarta fara badan habiyan iyo galamti la siinku saari marka wali keli siinkula dardaa rameeya geek waa inas kooye dhara la siingili xafladiin waa lasan ereyey keliya intan ka reebteen meylay intaan ku siyaadiyey ardayda intiyo xirfadiyo baradeen in la fadheena sabab walin eh intiunanta koyna isingan eh marka haddii sababti isingantan koyteen geek haddii ka ekaata mise maalmawii oo bajaajraacaga siin socday meelo xarumoysan walka baradaasan seedasanley sii dareerta intii anagana walisin ku faa'iidaysidaasan waayo nasiibkaada heli qof ada kiilamida oo kaamka kiila deganaya mise xaafadda kiila roogi oo aan helnay jaro gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada baydhabo iyo agaasimaha guud ee wasaaradda sheeqada iyo shaqaalaha ee arrimaha bulshada koonfur galbeed yendinisho ku hadli munaasabadan yoona bogaadiyay hay-adda gareeda ujeedada lagu leeyay barnaamijka umeyga waa ka dowladda koonfur galbeed ahaan wasaaradda shaqadii arrimaha bulshada iyo okaaladaasu hay-ado sida saafi iyo gareeda maybawaantii dhallinyarada ama dadka dad badan oo la hasaaro farsamo yaqaanee la hasaaro si iyo shaqo an helaan ardaydii oo muddada dheer walaala habaraay oo geedka qunasleena inay mustaqbalsho horumariyo koraan inaynu hambaliyay maysan leenahay hambaliyo eediidan mahadsantiin siin hambaliyeen marwalba qodobka lamaad meeshale inaynan la hadnaga hay-adda gareedu iyo seefta ay jir dareen iyo danidu oo yoona magwaha armoogon magwaha laatiyo aan suurtagala lahayna wasiir ku-xigeenka wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha koonfur galbeed xildhibaan maxamed oo dhinishay gebagabadii ku hadlay munaasabadda iyana bogaadiya ardaydan shalay waxaa ahaydeen arday maanta laakiin waxaa tihiin macallimiin sababtaan saas u leeyahay waxa waaye shalay xirfadda aad maanta taqaaneen maydan aqoonin maanta waa barateen oo ku shaqaysan kartaan laftigiinna waxaa sii bari kartaan bulshada kala duwan ee aad ka timaadeen xaafadihiinna iyo guryihiinna iyo magaalada aad ku nooshihiin taasna waa faa'iido kale waxaan kula dardaarmayaa inaad waxyaabaha aad barateen keliya ay isku koobin maanta hal xirfad daa baratid faa'iido ayay ku tahay mid labaad baro mid saxaad baro mid afaraad baro ilaa hadhow la arko in meeshii fursad aad ka heshid maxaa taqaana marka lagu yihahdo xirfaddaasaan ka saa